dowladda cusub ee dalka Canada ayaa wada qorshe lagu sahminayo bal in wax laga bedelo qaababka ay dowladdaasi u caawiso dalalka adduunka ee ka badan ilaa iyo labaatanka wadan wada tashiyo ay qayb ka ahaayeen xubnaha dowladda ka midka ee uu ku jiro xildhibaan axmed xuseen oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya hase yeeshee xildhibaanka ah baarlamaanka waddankaasi ayaa markii ugu horreysay shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada toronto ee dalka canada haddaba jamaal axmed cusmaan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray xildhibaanka wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey bal inuu sharaxo wada tashiyadan ay wadeen waayadan dowladda canada oo aan ka mid ahay aniga xildhibaan waxaa ahay xisbiga hadda xukunka gacanta ku hayo si fiican xildhibaan xisbigaas ka tirsan ba ahay marka xildhibaan mucaaradeed ma ihi waxaa ahay xildhibaan dowladeed marka dowladda aan ka mid ahay muddo sagaal bilood meelahaas bay hadda xukunka haysataa waxay isku xilsaareen inay marlabaad fiiriyaan mucaawinaadda mucaawinaadda ay adduunka siiyaan iyo siday u siiyaan iyo sida ku habboon iyo wadamadii la siin lahaa wadamadii laga jari lahaa waxaas dhan bay marlabaad fiirinayaan dowladihii hore oo soo waddankan soo maray boolicigooda waa kala duwanaa marka dowladdan waxay rabtaa mucaawinaadda ay bixinayso inay noqoto mucaawinaad dadka dadka wadamada kala duwan joogo mucaawinaad gaari doonto waxay kaloo isku dayeysaa wadamada aada u liito inay dhisto oo ay ka dhisto dhinaca xukunka iyo sharciga iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo iyo iyo cuntada iyo biyaha midda saddexaadna waa dowlad rabto inay la shaqayso dowlado kale experience ku leh ama waxyaalaha qaarkood ku guuleystay sidii dowladda turkiga oo shaqo aada u wanaagsan ka qabtay soomaaliya inay ka cibro qaadato experienceka turkey oo ay maxaan ku dhihi lahay ay geliso baaritaankaas marka baaritaankaas baa socdo hadda bilo badan buu socday waxaa lagu soo khatimay shir weyn oo ka dhacay xaafadda aniga laga soo doortay oo toronto ku taallo shirkaasna waxaa u badnaa dadka yimid dadka soomaaliyeed waxaana kasoo qayb qaatay shirkaas qonsulka turkey nin hay-ad samafal ka socdo gabar haweeney ah oo ka socoto dowladda canada oo wasiir ku-xigeenka iskaashiga adduunka iyo aniga oo xildhibaan xaafadda ka ah afartanna aan su nimid su-aalaha nala weydiiyey dadkiina waxaan ka dhegaysanay waxa ay rabaan iyo siday wax u rabi lahaayeen iyo iyo dowladda canada waxa ay ka filanayaan mucaawinaadda ay siin lahayd soomaaliya iyo sidii soomaaliya si ka wanaagsan sidii hore loo caawin lahaa talooyinka ay dadka soo jeediyeenna dowladdaa loo gudbin doonaa anigaa aruurinaayo oo u gudbin doono dowladda waa tahay waxaad ka dhawaajisay siyaasadda canada ay ku taageerto wadamada caalamkan qaarkood wax laga bedelayo kuwa laga yaaba in laga jaro deeqihii ay canada siin jirtay kuwana ay sii socdaan soomaaliya oo kale waxyaabaha sida weyn diiradda loogu saaray soomaaliya haddaad hal iyo laba aad taabato maxaa kamid ahaa dowladihii hore oo canada soo maray waxay lahaayeen awal hortore waxay siin jireen mucaawinaadooda boqol wad boqol wadan bay mucaawinaad siin jireen boqolkii wadan lacaga yar yar bay siin jireen markii dambe dowladdii ku xigtayba waxay keentay fikrad oo ah inay boqolka wadan aysan wax siinin ay kusoo koobaan labaatan wadan inay siddeetan wadan mucaawinaadda ka jiraan labaatan wadan inay xoogga saaraan labaatan wadan inay kusoo haraan oo labaatankaas laakiin si xoog le u caawiyaan marka markii ugu dambeysay oo liistiga la qoraayay labaatankaas wadan soomaaliya waa laga liistiga maba ku jirinba waxay ahayd laba kun iyo lixdii sanadka laba kun iyo lixaad markii dowladdii hore ee xisbiga xisbiga hadda mucaaradka ah conservative hadda marka liistigaas mar mar labaad baa la fiirinayaa wadamada geli doono iyo wadamada laga saari doono marka dadka ka soo qayb qaatay sharci dadka soomaaliyeed oo ka soo qayb qaatay shirkaas waxay ka codsadeen dowladda canada in soomaaliya markaan laga tegin oo liistiga labaatanka wadan lagu daro oo la iloobin waa tahay marka rajada rajada codsiga codsigooday ka mid ahayd marka rajada hadda ee haddaad qiyaasto intee bay gaadhsiisan tahay is leedahay wallahi waxay ku waxa weye waxa horta hadda go-aan dowladda go-aan ma gaarin waxay ku jirtaa baaritaan iyo ummadda inay dhegaysato magaalooyin badan iyo communitiyo badan bay la tashatay shirka maanta ka dhacay inta wuxuu ahaa shirka ugu dambeeya oo dowladda la tashigan ay la tashatay ummadda kii ugu dambeeyey wey marka hadda wixii dhan oo shirarkii kala duduwaanaa talooyinkii laga soo saaray baa la isku aruurinayaa markaasaa dowladda go-aan ay ka gaadhaysaa shirkan codsiga laga codsaday dowladda canada keliya ma aha in soomaaliya lagu daro liisigaas waxaa kaloo laga codsaday dadka soomaaliyeed oo degan canada haddii ay rabaan soomaaliya inay wax ka qabtaan in lagu caawiyo in scholarshibyadii awal dadka soomaaliyeed la siin jiray in arday soomaaliya laga keeno oo canada scholarship laga siiyo waxaa kaloo xataa laga hadlay dumarka sidii loo caawin lahaa soomaaliyeed inay business iyo iyo iyo iyo maxaan ku ihi lahaa mucaawinaad la siin lahaa si ay ayaga maaragtay familiyadooda u caawin lahaayeen sidoo kale waxaad la kulanteen qunsulka turkiga ee canada u fadhiya isaguna maxaad ka wada hadasheen waxaan kaloo la cazumay qunsulka turki oo la qaybsaday ummadda turki sida ugu guulaysatay soomaaliya inay ku caawiso si xoog leh wuxuu qunsulka turkina wuxuu ka hadlay in dowladda turki ay diyaar u tahay inay inay la qaybsato dowladda canada waxyaalaha ay ku guulaysatay soomaaliya si canada ay ka cibir qaadato ay kaga cibir qaadato turki wixii ay ka samaysay soomaaliya
xildhibaan axmed xuseen oo u warramayay jamaal axmed cusmaan ayuu kaasi ahaa